garoonka kubadda cagta ee midho awaare jaamac waxaa ciyaar xiisa badan ay shalay galab ku dhex martay naadiyada s b c f c iyo kooxda kubadda cagta qardho f c waxaa ciyaarta usoo daawasho tegay dadweyne fara badan oo ka kala yimi xaafadaha magaalada garowe iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo wasiirka shaqada shaqaalaha iyo ciyaaraha dowladda puntland qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay hal iyo eber oo ay ku hogaaminaysay kooxda s b c f c markii laysu soo laabtay kaambidii dambe ayay labada kooxood mar kale waxay la soo galeen dardar xoog leh kooxda qardha f c ayaa la timi gool barbardhac ah waxaana goolkaa u dhashay balaayar beddel lagu soo gashay oo aan lagu khasaarin beddelkiisa oo bidixle ah waa najiib cabdicoon ciyaarta ayaa sii kululaatay waxay labada kooxood mid walba ku dadaashay si aan mar kale shabaqeeda loo soo taaban mar kale kooxda s b c ayaa u suurta gashay inay la yimaadaan gool labaad ugu dambayntii natiijada ciyaarta ayaa kusoo dhammaatay hal iyo labo oo ay guushu sharagalab ku raacday kooxda kubadda cagta ee s b c agaasimaha dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland axmed cabdalla tigaanna ayaan wax ka weydiiyey ciyaaraha horyaalka puntland oo si habsamila uga socda gobolada puntland tan ciyaar fiican bay ahayd kolley kooxaha waa iska nasiib waxaan waa futbol kooxun baa rayn karta jawigii aan ugu talagalay ciyaaro waa u socdaan insha allah koobkan waa socon doonaa ciyaarihii ugu quruxda badnaa baa dhacaya cabasha way jiraysaa inagu garsooryaal brazil iyo england iyo kama keeni karno kuwaanaan haysanaa kuwaanaan haysano inu isticmaalaynaa wax badanaa isbedeli doona ciyaaruhu waxa weeyaan waa ciyaaro maaragtay saaxiibtinimo inkastoo ay liig yihiin haddana waa isbarasho marka waxaan rajaynayaa in koobka puntland oo hirgalo ciyaartoygu ay dulqaadka iyo maaragtay goosha iyo guuldarrada ay qabatimaan insha allah khayr iyo barwaaqa aan rajaynaya waa markii ugu horreyso cayaarahan gobolada puntland laga qabto inta cayaartu socdeen badnaa oo idin soo mara inta cayaaruhu socdeen dhanka khaladaadka cabashooyinka sportiska idinku yaabadnaay wallahi dee wax walba waa dhacayaan meeshaan wax walba waa dhacayaan waa iska futbol ciyaaraha fowl baa dhacaya dad baa wax tabanaya garsooraa wax arki weynaya cabashada waa badanaysaa laakiin in wixii socdo hirgalo baa muhiima meeshaan waa sagaal kooxood waaye waxaan rajaynaynaa liigan in insha allah uu ku dhammaado guul cabashadana mar walba waa taagnaanaysaa xal baanu u raadinaynaa ciddii aan qancin karna waan qancinaynaa ciddii ganaaxle ama garsoor ha noqoto ama xiriir ha noqoto ama ciyaartoy ha noqoto waa in la ganaaxay maraan xiriirka garsoorka ciyaartoyga cid walba macallinka ciddii qalada qaladkeeda waa lagu qaadaya laakiin wixii in laysu dulqaato oo la wado oo aynu isku maaragtay waa loo baahan yahay ciyaarku waa waxa weeyaan waa liigaa socda weeyaan hoomana weygaas weeyaan saddexda abriil ayu ayay dhammaan doontaa insha allah haddii la yidhaha waa yahay gabagabadii cayaartoyda puntland oo ku dhegaysanaysa wax farin maxaa u diraysaa si cayaarta si habsameel uga qayb qaataan ciyaartoyga puntland waa xidigo qaran waaye aad baan ugu faraxsanahay in puntland ay leeyahay halyeeyo saan oo kale ah guul baan u rajaynaya waxaan rabaa in fair play la ciyaaro in laysu dulqaato in lays ixtiraamo ciyaarahana waa iska ciyaara oo maaragtay isdhexgal bulsho weeye waxaa la rabaa xulkii qaranka in laga xulo xulkii zoonankaa la rabaa in laga xulo akhlaaqda iyo wanaagga iyo wax walbaa lagu xulaya marka insha allah hala dulqaato hala dadaalo liigana waa soconaya kooxdii hadhaa waa soo noqonaysaa ciyaaro badan baa jiri doona marka guul waaye waa wax farxad loo lagu faanay weli waxaa deegaanada puntland si habsamida uga socda oo ay dadweynuhuna ay hadal hayaan ciyaaraha kubadda cagta puntland ee horyaalka puntland iyagoo cayaaruhu ay si wanaagsan u socdaan haddana waxaa barbar socda cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah kooxaha ka qaybgalaya ciyaaraha puntland maxamuud fantastic warbaahinta daljir garowe